alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin allahuma salli calaa muxamedi wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin waxaynu kusoo jirnay kitaabkii adkaarta ahaa xasan muslim waxaan maraynay ducaau alkhuruuji min alkhala waynu akhrinay wuxuu yidhi sheikhu addikru qabla alwuduu'i adkaarta la akhrinayo weysaysiga ka hor intaan la weysaysanin bismi illaah ayaa la odhanaya intaan la weysaysanin ka hor sida xadiiska abu daawuud iyo ibnu maajah iyo keyrkood bay soo saareen sheekhul albaani ruwaawi khaliilka uu ku soo saaray ma sunna mise waa waajib in la akriyo bismi illaah la yidhaahdaa masala khilaafiya laakiin waa dikri uun soo arooray oo intaan la weysaysanin ka hor la akhrinayo nebiguna sala allahu calayhi wasalam sameeyey wuxuu yidhi sheikhu addikru bacda alfaraaqi min alwuduu dikriga la akhrinayo marka weysaysiga laga faaruqo ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxamada cabduhu wa rasuuluh waxaa la akhrinayaa adkaartan ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allah mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin ilaahay mooyaane laa shariika lahu waxdahu xaalu ilaahay keligii yahay oo cibaadada gaar la yahay oo cid aanin la wadaagin laa shariika lahu cibaadadii inaanay cid la wadaagin labadaba waa la xaalayn karaa waxdahu xaalu ilaahay keligii yahay laa shariika lahu xaal aan ilaahay cibaadadiisa cidi la wadaagin wa ashhadu waxaan qirayaa anna muxammadan muxammadna cabduhu ilaahay addoonkiisii inuu yahay iyo wa rasuuluhu rasuulkiisii marka intaa la akhriyo fadliga intee lag laga helaya xadiiska waxaa ku sii jiray hadduu qofku intaa akhriyo markuu weysaysto ilaa futixat lahu abwaabu aljannati athamaaniyati yadkhulu min ayiha shaaa markuu qofku adkaarta akhristo weysaysiga uu weysaystay kadib fadliga intaa la egbuu ka helayaa buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam waxaa loo furayaa albaabada jannada ee sideed ahba waa loo furayaa markaasaa kuu doono uu ka geliyaa marka waa fadli waxa weeye janno lagu helayo allahuma jcalnii min altawaabiina wajcalnii min almutaطahiriin waxaa kaloo lagu sii darayaa in la yidhaahdo allaahuma jcalnii ilaahu waxaad iga yeeshaa min altawaabiina kuwa toobadkeenka badan wasiiqa mubaalaqa wajcalnii waxaad iga yeeshaa min almutaطahiriina kuwa isdaahiriinta badan ilaahu iga yeela labada wasiiqa mubaalaqa oo inaan iska daahiriyo waxa weeye uskagii xadadkii inaan iska daahiriyo izaalatu najaaza najaasadii inaan iska zuuliyo kuwaas daahirinta faraha badan leh ilaahu iga yeel kanna tirmidi iyo keyrkiiba way soo saareen ziyaadadan sheikhulalbaanina saxiixu tirmidi ayuu ku qaweynayaa xadiisku saxiixinaya marka adkaarta in la akhristo markii la weysaysto waa sunna weeye waxa weeye in lagu dadaalo maadaama fadli fara badan uu ku soo arooray towbadana waa loo baahan yahay qofka muuminka ahi inuu toobad keeno fii kulli laxdatin mar walba waa u baahan yahay ilaahayna waynu amray subxaanahu wa tacaala watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun shuruuddeedana way leedahay toobada waa laga dhareegsan yahay qofku markuu toobad keenayo dembi ka toobad keenayo waa inuu dembiga faraha kala baxaa oo aanu waxa weeye kusii jirin waa inuu kii hore ee dhaafay uu ka tiiroonyaadaa uu ka murugoodaa waa inaanu waxa weeye dibna inaanu ugu noqonin u go'aansadaa hadduu dembigaasi yahay dembi isagii rabbigii u dhexeeya haddii xaq bini aadamu ku tacalluqana waxaa dheeraad noqonaya inuu ka xalaashado oo ka cafis dalbo allahuma ajcalnii min altawaabiin wajcalnii min almutaطahiriin waxaa kaloo la akhrinayaa subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk subxaanaka ilaah xumaamaad ka dheer tahay allaahuma ilaahay wa bixamdika ee mahaddaada xaalaan ku dhehanahay ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha mid xaq lagu caabudo inaanu jirin ilaa anta adiga mooyaane astaqfiruka dembi dhaaf baan ku weydiisanaya wa atuubu ilayka adigaanan xaggaaga u soo noqonaya wuxuu yidhi addikru cinda alkhuruuji min almanzili markii la weysaystay dee waxaa loo baxayaa waxa weeye gurigii waa laga baxayaa si cibaadadii loo soo guto oo masaajidkii xaggaa la aado marka marka guriga laga baxayana adkaarta la akhrisanaya waxaa ka mid ah bismi illaahi tawakkaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ila billah bismi illaah magaca ilaahay baa lagu bilaabaya ka bixitaanka guriga laga baxayo tawakkaltu cala allaahi waxaan tala saartay ilaahay oo arrimahayga oo dhan ba aanu dhiibtay walaa xawla walaa quwata ila billaah xeelad iyo awood waxa weeye ficil lagu qabto toona melihi ilaahay inuu kaalmeeyo mooyaane anas ibnu maalik baa xadiiska soo saaray oo soo wariyey abu daawud iyo keyrkiiba waa soo wariyey xadiiska raawiga xadiiskuna waa anas qofku markuu guriga ka baxayo adkaartaa hadduu akhristo oo ilaahay waafajiyo subxaanahu wa tacaala bismi illaah tawakkaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ila billah waxaa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam oo xadiiska ku jirtay yuqaalu lahu waxaa lagu odhanayaa qofkii kufiita wa wuqiita wa hudiita wa tanaxaa canhu shaytaan intaa qofku markuu akhristo waxaa lagu odhanayaa kufiita waa lagu kaafiyey waa lagu dhowrayo waa lagu ilaaliyo wa wuqiita waa lagu ilaaliyo shaydaanka sharkiisii iyo waxaweye dhibaato kasta waa lagaa ilaaliyo wa hudiita waana lagu hanuuniyey oo dariiqii sawaabka ahee saxda ahaa ayaa lagugu hanuuniyey wa tanaxaa canhu shaytaan shaydaankuna waa ka dheeraadaa oo qofka gurigii ka soo baxay adkaartaana akhristay shaydaan usoo dhowaan maayo shaydaanku waa ka leexanayaayo waa ka fogaanaya markaasaa wuxuu nebigu yidhi fayaquulu lishaytaanin aakhara shaydaankii shaydaan kale wuxuu ku odhanayaa kayfa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya ha bimacnaa waxa weeye sideebaad dee u duraysaa ama u dhibaatayn kartaa qof ama nin la ilaaliyey oo waxa weeye la kaafiyey oo dhib oo dhan laga ilaaliyey oo la hanuuniyey war iska ilaaliya ninkaa weeye ninkaas waxa weeye xifdi buu ku jiraa ilaahay baa subxaanahu wa tacaala xifdinaya oo ilaalinaya markaa shaydaanow ha u dhowaanin ninkaas shayaadiinta baa isu waxa weeye yeedhaysaa oo odhanaysa ninkaas ka ilaaliya marka waa arrin aad iyo aad u weynaansha badan cadowgii ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii xirsi iyo waxaweye dhufays aad kaga jirto bisababi adkaartaada akhrisatay markaad guriga ka soo baxayso bismi illaahi tawakkaltu cala allaahi walaa xawla walaa quwata ila billah adigoo yaqiinsan biikhlaasin wa yaqiinin waxa weeye qalbiga ka soo go'day waxaa kaloo la akhrinayaa allahuma innii acuudu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala calaya allaahuma ilaahayow innii acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa an adilla inaan lumo aw udalla ama aniga lay lumiyo oo cid kale ay lumiso aw azilla inaan simbiririxdo oo khalad ku dhaco ayaan ilaahu kaa magan gelaya aw uzalla ama aniga lay simbirirxiyo aw adlima inaan wax dulmiyo oo cid ku xadgudbo ayaan ilaahu kaa magan gelaya aw udlama ama aniga laygu xadgudbo lay dulmiyo aw ajhala inaan waxaweeye ficilka dadka jaahiliintaah ay sameeyaan oo macaaside inaan sameeyo ayaan ilaahu kaa magan gelaya aw yujhala calaya ama aniga laygu qaabilo waxaweeye ficilka dadka waxaweeye juhalada ay sameeyaan taana ahlu sunankaa soo wariyey sheikhulalbaanina saxiixu tirmidiga ayuu waxa way ku saxiixinayaa marka qofkii markuu gurigii ka baxayo dee waxa weeye wuxuu u baxayaa dadkii buu dhex gelaya suuqii buu aadaya hadduu doono inuu isagu wax dulmiyo iyo in la dulmiyo isaga inuu dalaal iyo baadi ku dhaco iyo in isaga wax weeye dalaal lagu sameeyo waxaasoo dhan baa imanaya marka waa inuu ducaystaa oo ilaahay ka magan galaa subxaanahu wa tacaala kullu daalika waxyaabahaas oo dhan wuxuu yidhi sheikhu addikru cinda dukhuuli ilmanzil adkaarta la akhrinayo marka guriga la soo gelayo markii guriga laga baxayey wax muqaabil u ah marka gurigii la soo gelayo adkaarta la akhrisanayo bismi illaahi walajna wa bismi illaahi kharajna wa calaa rabbina tawakkalna wa cala allaahi rabbina tawakkalna bismi illaahi walajna waxaan ku soo gelaynaa waxa weeye magaca ilaahay walajna wa bismi illaahi kharajna magaca ilaahayna waa ku baxnay inagoo kaalmaysanayna oo ka barakaysanayna wa cala allaahi ilaahay dushiisa uun rabbinaa rabbigaya ahaaday ayaanu tawakkalnaa tala saaranay intaa markuu yidhaahdo ila gurigibuu soo galay uma liyusallim calaa ahlihi ha salaamo ehelkiisa liyusallim ha salaamo calaa ahlihi ehelkiisa ha salaamo markuu gurigii garaaco ee waxa weeye albaabka uu taagan yahay ayuu adkaartan akrinaya bismi illaahi walajnaa wa bismi illaahi kharajnaa wa cala allaahi rabbina tawakalna gurigii markuu galana ehelkii buu salaamaya assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaantii sharciga ahayd islaamka wuxuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam markaa xadiiska saxiixa ku jira qofku markuu gurigiisa galo ama gurigii qofku markuu galo dadkii guriga joogayna uu salaamo assalaamu calaykum uu ku bilaabo riwaayadka waxay sheegayaan fadakara allaha cinda dukhuulihi oo ilaahay uu xuso markuu guriga gelayo bimacnaa assalaamu calaykum baa loo jeedaa wa cinda tacaamihi cuntada marka loo soo dhigana uu ilaahay xuso muxuu ku xusayaa bismi illaah ila marka aniga soo marnay marka cuntada waxa weeye ama waa u tegi doonaaba cuntada marka la bilaabayo adkaarta la akrinaya waa bismi illaah ee la bilaabaya intaa hadduu qofku yidhaahdo qaala shaydaanu shaydaanku wuxuu yidhaahdaa laa mabiita lakum walaa cashaaa imaamu muslim baa soo wariyey shaydaankiibaa isu dhawaaqaya wuxuu odhanayaa waar gurigan hoyna idinma yaallo oo meelaa seexataan iyo boos idinkama bannaana cashana kuma lihidin deetna shaydaankii gurigii waa ka guuraya gurigii waa ka guuraya haddaba lou fiirso waa laba arrin qofku waxa weeye marka uu guriga soo galay inuu ehelkii salaamay oo ilaahay uu xusay subxaanahu wa tacaala adkaartu way ka horraysaa laakiin salaan ehelkii uu salaamay oo adkaartaa uu la yimi waa kow cuntada marka loo soo dhigayna uu waxa weeye markaana ilaahay xusay subxaanahu wa tacaala oo uu yidhaha bismi illaah labada arrin hadduu isu raaciyo shaydaankii gurigii waa ka guuraya una hoyan maayo waxna ka cuni maayo haddii laakiin qofkii uu ilaawo oo gurigiina isagoo dafdafta ayaa uu iska soo galo cuntadii marka loo soo dhigana uu iskaga bilaabo dee shayddaanka baa isu habarwacanaya isu yeedhanaya halkan baynu seexanaynaa maan caawa cashana waa haysataa weeye deetana cashadiina waa la wadayaa waxa weeye gurigiina waa la seexanaya shayddaanka waayahay ducaau addihaabi ila almasjid ducada lagu ducaysanayo marka masaajidka la aadayo waxaa la akhrinayaa allahuma jcal fii qalbii nuuran wfii lisaanii nuuran wafii samcii nuuran wafii basarii nuura allaahumma ilaahayow ijcal fii qalbii qalbigayga waxaad ka yeeshaa nuuran iftiin ka yeel iyo nuur wa fii lisaanii nuuran carabkaygana nuur ka yeel wa fii samcii nuuran maqalkaygana ilaahayow nuur ka yeel wa fii basarii nuuran aragaygana nuur ka yeel wa min fawqii nuuran wa min taxtii nuuran xaggayga sare iyo xaggayga hooseba ilaahw nuur ka yeel wa can yamiinii nuuran wa can shimaalii nuuran dhinacayga midig iyo dhinacayga bidixba ilaahu nuurkaya wa min amaamii nuuran wa min khalfii nuuran hortayda iyo gadaashaydaba ilaahu nuurka yeel wajcal fii nafsii nuuran naftaydana ilaahu nuurka yeel wa acdim lii nuuran wa cadim lii nuuran ilaahu nuur ii weynee oo nuur weyn waxa weeye iisii wajcal lii nuuran waxaad ilaahu ii yeeshaa nuur wajcalnii nuuran anigana gebigaygaba nuur iga yeel allaahuma acطinii nuuran ilaahu waxaad isiisaa nuur wajcal fii casabii nuuran acsaabtayda iyo xubnahaygana ilaahu nuursi wa fii laxmii nuuran laxmigayga iyo jirkayga iyo hilbahaygana nuur ilaahu waxaweye ka yeel wa fii damii nuuran wa fii shacrii nuuran dhiiggayga iyo timahaygana ilaahu nuur ka yeel wa fii basharii nuuran jirkayga asar iyo bashartayda ilaahu nuur ka yeel allahuma jcal lii nuuran fii qabri ilaahu qabrigayga dhexdiisana nuur ka yeel wa nuuran fii cidaamii lafahaygana waxa weeye dhexdooda ilaahu nuur ka yeel wazidnii nuuran wazidnii nuuran wazidnii nuuran saddex jeer buu ku celini waxaad ilaahu i ziyaadisaa nuur iyo iftiin ilaahu i ziyaadi wahab lii nuuran waxaad ilaahu ii hibaysaa i siisaa nuur nuurkaasoo calaa nuurin nuur kala saaran waa markii waxa weeye xagga masaajidka la aadayey masaajidka loo baxayey ee tallaabada masaajidka xaggiisa loo qaadayey nuur baa ku ducaystay nebigu sala allahu calayhi wasalam fara badan nuurkaasi haddaba muxuu yahay culimmada qaar waxay yidhaahdeen sida imaam alqurdubi iyo kayrkiiba n yuxmal calaa daahiriha daahirka xadiiska lagu xambaaraya inuu nebigu sala allahu calayhi wasalam xubin kasta oo xubnaha jidhkiisa ka mida ilaahay uu ka baryey nuur inuu siiyo nuurkaasoo uu waxa weeye iftiinsanayo maalinta qiyaame ila waa madow markaas waxa weeye dadka muuminiinta baa nuur la siinayaa yamshuuna bihi ay ku socdaan marka iftiin iyo nuur kaa waxa weye daahirka xadiiska ku soo arooray ayaa lagu xambaaray qolyo kale waxay leeyihiin maya waa isticaaro cilmi baa loo jeeda iyo hidaayo ilaahu waayo cilmigii nuur waa lagu sheegaa marka ilaahu nuur waxa weeye isii marka la leeyahay waa cilmun wa hidaayatun ilaahay subxaanahu wa tacala qofkii uu hanuuniyo oo sida sawaabka iyo saxda ahaa uu ku hanuuniyo wuxuu yidhi sheikhu ducaau dukhuuli lmasjidi ducada la akhrisanaya marka masaajidka la gelayo tii hore waxay ahayd marka masaajidka loo soo baxo ee gurigii laga soo baxee masaajidkii loo qasdinayay in lagu socdo marka masaajidkii la gelayana adkaar baa lagu gelaya waxaa la akhrinayaa acuudu billaahi alcadiim wa biwajhihi alkariim wa sulطaanihi alqadiim min ashayطaani alrajiim acuudu billaah ilaahay baan magan gelaya allihii alcadiimi weynaa wa biwajhihi waxaan magan gelayaa ilaahay wejigiisa alkariimi wanaagsan wa sulطaanihi waxaan magan gelayaa ilaahay suldaankiisa iyo waxa weeye awooddiisa alqadiimi horraysay waxaan ka magan gelayaa min ashayطaani alrajiim shaydaanka la fogeeyey ee naxariistii ilaahay laga dheereeyey cabdullaahi bni camr bn caas ayaa soo wariyey xadiiskanna masaajidka marka la gelayo aadaab buu leeyahay marka hore marka masaajidka la soo gelayo adinka midig baa lasoo hormarinaya oo masaajidka lagu soo gelaya adkaartana waa la akhrisanaya ilaahay waxa la ilaahay baa la magan gelaya acuudu billaahi alcadiim waxaa la magan gelaya ilaahay wejigiisa waxaa ku jirta waxa weeye sifatu lwajhi in la sugayo ilaahay subxaanahu wa tacaala weji buu leeyahay shuraxda qaarkood waad arki doontaan adaa haysataan way awilayaan wa biwajhihi bimacnaa daatada ilahay bay ku awilayaan daatay ku awilayaan laakiin weji waa sifatun min sifaat araxmaan sifaatka ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay sifo ka mida weeye waa weji aynaan garanayn qaabkuu yahay iyo siduu u eeg yahay ka makhluuqna la mid ma aha ilaahay weji buu leeyahay intaasun ku gaabso laakiin qaabkee buu u eeg yahay iyo waa sidee garan mayno laynooma sheegin waxaynan waxaynaan aaminsannahay inaanu ka makhluuqa la mid ahayn waayo ilaahay baa wuxuu yidhi subxaana laysa ka milihi shayun wa huwa asamiicu albasiir ilahay wax la midii ma jiro ilahay wax la midii ma jiro haddii markaa qofku markuu masaajidka soo gelaya adkaarta uu akhristo xadiiska waxaa ku sii jiray faidaa qaala daalika qaala ashaydaanu xufida minii saa'ira alyowm shaydaankii baa wuxuu odhanayaa ninkan waxaa layga ilaaliyey maalinta oo dhan saa'ir bimacnaa jamiic baa loo jeeda iminka ninkan waxaa layga dhowro oo layga ilaaliyey maalintii oo dhan baa layga ilaaliyey u dhowaan maayo dhufayskiibuu galay dhufayskii ayuu galay oo cadowga ilaahay ka geli lahaa waxaa kaloo loo akhrinayaa bismi illaahi waalsalaatu waalsalaamu calaa rasuuli illaah allahuma iftax lii abwaaba raxmatika marka masaajkii la soo gelayo adkaartanna waa la akhrisanaya bismi illaahi magaca ilahay baa lagu bilaabaya waalsalaatu waalsalaamu calaa rasuuli illaah nebigana waa lagu salliyayaa sala allahu calayhi wasalam kadibna ilaahay baa wax la weydiisanayaa inuu furo albaabada naxariistiisa allaahuma iftax lii ilaahu waxaad ii furtaa abwaaba raxmatika albaabadaada naxariista ilaahu ii furo bimacnaa anwaacda naxariista ee kala duwan ee faraha badan leh ilaahow intaba ii fur ayaa lagu ducaysanaya marka masaajidkii la soo gelayo weeyaan ducaau lkhuruuji min almasjidi ducada waxa weeye lagu ducaysanayo marka masaajidkii laga baxayo waxaa la odhanayaa bismi illaahi waalsalaatu waalsalaamu calaa rasuuli illaah bismi illaah magaca ilahay baa lagu bilaabay waalsalaatu waalsalaamu calaa rasuuli illaah nebigana waa lagu saleeyayaa sala allahu calayhi wasalam allaahumma inii as'aluka min fadlika ilaahow waxaan ku weydiisanayaa fadligaaga wax ka midaan ku weydiisanaya allahuma acsimnii ilaahu waxaad iga dhowrtaa min ashaydaani alrajiim shaydaanka la fogeeyey ee naxariistaada laga fogeeyey ilaahya uga ilaali marka masaajidka laga baxayana adkaartaas baa la akrinaya iyadoo addinka bidix lagaga baxayo markii masaajidka la soo gelayo addinka midig baa lasoo horraysiiyey marka laga baxayana addinka bidix ayaa la horraysiinaya marka faa'iiday culamada qaar sheegeen markii masaajidka la gelayey allaahuma innii as'aluka allaahuma iftax lii abwaaba raxmatika waxaa ilaahay la weydiisanayaa naxariis marka masaajidka laga baxayana waxaa ilaahay la weydiisanayaa allaahuma innii as'aluka min fadlik marka sirta ku jirta ee midna naxariista loogu khaas yeelay midna fadliga la sheegay waxay culamada qaarkood yidhaahdeen lianno qofku markuu masaajidkii soo gelayo iyo markuu masaajidkii ka baxayo dee laba ujeedo weeye masaajidka markuu soo gelayo wuxuu masaajidkii u soo gelayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu daacadiisii dee waxa weeye usoo tafaruqo jannada wixii u dhoweynayey thawaab iyo abaalmarin inuu helo wuxuu rabaa ilaahay buu ajar iyo thawaab ka rabaa adduunyadii uu ka yimi masaajidkuu soo gelayaa idan waa inuu ilaahay weydiistaa naxariistiisa oo ay jannadu ka kow tahay allahuma innii as'aluka waxa weeye allahuma iftax lii abwaaba raxmatika ilow albaabadaada naxariista ii fur ee kala nocnooca ah ilaahu ii fur deetana ilaahay subxaanahu wa tacaala daacad fara badan buu u furayaa mar qur-aan buu akhrisanayaa mar wuu tasbiixsanaya adkaar buu akhrinayaa mar salaad buu tukanayaa mar waxa weeye wacdi buu dhegaysanayaa waa taas markuu masaajidka ka baxayana waxaa la sharcigeliyay inuu yidhaahdo allahuma innii as'aluka min fadlika dee wuxuu u baxayaa magaaladiisa maaha micishadii iyo wuxuu ku noolaan lahaa iyo arsaaq buu raadsanaya waxa weeye fadligii ilaahay waasica ahaa ayuu markaana weydiisanaya faida qudiyat isalaatu fantashiruu fi lardi wabtaguu min fadli illaah waata la yidhi salaaddii markii la dhammeeyo dee arada ku kala faafa baa la yidhi wabtaguu min fadlihi ilaahay fadligiisa waasica ah raadsada meelaha wuxuu raadsaday iyo arsaaqadiiy wixii lamid marka allahuma innii as'aluka min fadlika iyo allahuma iftax lii abwaaba raxmatika naxariis iyo fadli waxa loogu kala khasisay marka la soo gelayo iyo marka laga baxayo ayaa culamada qaar tambiiha baraarushiya adkaaru aladaan halkana wuxuu sheekhu kaga hadlayaa adkaartii adaanka markii masaajidka la soo galay dee waa la adimayaa adaanka iyo adaabtiisa iyo waxa weeye adkaarta la akhrisanayo wax ka mida buu sheekhu inoo qoraya wuxuu yidhi yaquulu wuxuu odhanayaa qofkii midla maa yaquulu lmu'adinu inta uu odhanayo qofka adaamayaa in la eg oo kale ayuu odhanaya qofkii dhegaysanayay ila fii xaya cala asalaati xaya cala alfalaah labadaa kelmadood mooyaane oo fa yaquulu wuxuu odhanayaa markuu labadaa kelmadood marayo laa xawla walaa quwata ila billaah xeelad iyo awood waxa weeye ficil lagu qabto ma lihin ilaa billaahi ilaahay inoo kalmeeyo mooyaane xadiiskaasi bukhaari iyo muslim labaduba waa soo saareen wuxuu nabigu yuri sala allahu alayh wasalam idaa samictum annidaa'a faquuluu mila maa yaquulu almu'adinu xadiisku waa ka haddii aad maqashaan nidaaga iyo adaanka waxaad tidhaahdaan inta uu mu'adinku odhanayo in la eg dhaha saasuu nabigu yuri sala allahu alay wasalam ka daba dhaha sababtu waa maxay sababtu waxay tahay bay culimadu yidhaahdeen adaankii fadli weyn baa ku soo arooray qofka addimaya fadli weyn baa u soo arooray nebigu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam axaadiista qaarkood dadku hadday ogaan lahaayeen adaanka fadliga ku jira iyo safka hore fadliga ku jira hadday ogaan lahaayeen kadibna intay isku qabsadaan waxa weeye si kaleba loogu garnaqi kari waayo ilaa qorituur mooyaane waxay ohan lahay hanolo qorituuro adaankii baa laisku qabsan lahaa haddii la ogaan lahaa fadliga ku jira sidaa awgeed maadaamaan fadligaas de ummadduba wada addimi karin imka dadku waa wada tukanayaan de nin walba fadligii salaadda waa helaya laakiin adaankii dee intii masaajidka isugu timi nin keliya baa la yidhi adaan oo fadligaa helay dadkii kalena si aanay fadligii waxa weeye dee uga aanay uga maqnaanin ayaa waxaa la yidhi idinkuna ka daba dhaha intuu yidhaahdo si idinkuna aa fadligaa u heshaan faquuluu mila maa yaquulu lmu'adin markuu yidhahdo allaahu akbar allaahu akbar ka dabadha adiguna hoos maad u tidhiye adna waad addimaysaa ajarkiibaad halkaa ka heshay marka fadligii walidaalika wax kastaba waad dhigaysaa xataa haddii aad qur-aan akhrisanayso qur-aankii isku laab haddii aad waxa weeye mashquul kale ku jirtay mashquulkii dhig xaaladdaa la taagan yahay waxa ugu fadli badan adkaartaa imaka socota adaanka uu addimaya mu'adinku dhegayso inta uu yidhaahda ka dabadhe si ajarka aad u hesho ajarkii isaguu helay ajar la mida adiguna aad u hesho markaa nebigu wuxu uhi sala allahu calayhi wasalam waxaad tidhaahdaan inta uu mu'adinku odhanayo in lee ka dabadhaha alele waxaa laga duwayaa oo xadiiska waxa weeye caamka ah takhsiis baa galay xadiiska kale inoo iman doono insha allahu tacaala marka uu marayo xaya cala asalaati xaya cala alfalaah laga daba odhan maayo xaya cala asala xaya cala alfalaah ee iyada waxaa la odhanayaa laa xawla walaa quwata ila billah labadaa lafdi oo keliya inta kale laakiin mu'adinku uu odhanayo waa laga daba dhahaya xataa subaxii markuu leeyahay asalaatu khayru min annowm intaa uu yidhi baa laga daba odhanaya asalaatu khayru min anowm waayo dee cumuumkii faquuluu mila maa yaquulu lmu'adinu cumuumkii odhanayay inta uu mu'adinku yidhi ka daba dhaha waxaa laga soo reebay keliya xaya cala asalaati xaya cala alfalaah laakiin inta kale uu mu'adinku yidhaahdo waa laga daba odhanaya imaam muslim ayaa xadiiska isagoo tafsiilinaya warinaya ida qaala allaahu akbar allaahu akbar faqaala axadukum allaahu akbar allaahu akbar uma qaala ashhadu an laa ilaaha ila allah qaala ashhadu an laa ilaaha ila allah waxaa la soo gaadhsiiyey uma qaala xaya cala asalaati qaala laa xawla walaa quwata ila billah uma qaala xaya cala alfalaah qaala laa xawla walaa quwata ila billah muslim riwaayada muslim ayaa sidaa u tafsiilinaysa nebigu wuxuu ku gebagabeeyey xadiiska intaa hadduu ka daba yidhaahdo min qalbihi isagoo qalbigiisa ay khaalis ka tahay hadduu intaa ka daba yidhaahdo dakhala aljannata jannaduu gelaya qofkaas arday ka war oo fadli aad iyo aad u weynaansha badan qofkii masaajidka markuu soo galay ee uu taxiitulmasjidkii tukaday uu fadhiistay markuu muadinkii adaankii bilaabay hadduu adaankii dhegaystay oo inta uu muadinku hor yidhahdaba uu ka daba yidhaahdo wuxuu ku helayaa jannuu ku helaya wuxuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam dakhala aljannata jannaduu gelay waa fadli aad iyo aad u wanaagsho badan laakiin dadku badankoodu ma ilaashadaan kii qur-aan akhriyayna qur-aankiisi buu iska akhrisaa kii sheekaynayay sheekadiisii buu iska wataa kii wax kale ku jiray wixiisii buu iska wataa fadligaa waa in laga faa'iidaystaa oo wax kaleba la joojiya xataa haddaad istiri salaad xidho oo sunnayso oo uu mu'adinkii aadaankii ku dhuftay salaadda yar dhiga horta yara jooji waxa weeye fadligaa ka faa'iidayso waa fursad ka faa'iidayso aadaanka ajiib markaad ajiibtee dhammaysato adkaar kale soo aroortayna shiikhu waynoo akhri waynoo sheegi doonaaye markaa taxiitul masjidkaagii iyo salaadaadii dee ubax iyo qur-aan akhriskaagiiba waaya waxa uu kale yidhi sheikhu waxaa la odhanayaa yaquulu wa ana ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh raditu billaahi rabban wa bimuxammadin rasuulan wa bilislaami diinan يقول ذلك عقب تشهد المؤذن وانتي حديثك ورا تفصيلنا يقول مؤذنك انت ورنيا ان لاك ورنيا حديثك وحو كدري او انو شيغاي markuu marayo muadinku ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muhammadan rasuulullah wuxuu odhanayaa qofkii dhegaysanayay wa ana ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah aniguna waxaan qirayaa mid xaq lagu caabudo inaanu jirin ilaahay mooyaane waxdahu xaalu ilaahay keligii yahay laa shariika lahu wax cibaadada la wadaagana aanu jirin wa anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh nebi muxamedna uu yahay addoonkii ilaahay iyo rasuulkii ilaahay radiitu billaahi rabban ilaahay waxaan ugu raali noqday rabbinimo inuu yahay kii abuuray ee mulkiyey ee tadabbur waxa weeye tadbiirka iyo maamulka iska lahaa وبمحمد رسولا نبي محمدنا وحرالك وهين رسول يهي إلهي وصدري سبحانه وتعالى وبالإسلام دينا إسلام نمدنا وحن رالك نقضي دينهان أي رالك نقضي وحنبي يقول ذلك عقب تشهد المؤذن أن وحورنا يا إنتاس مركو مريو وحوي مؤذنك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله marka tashahud in la dhagaysto oo muadinkii waxa weeye adaankii la dhagaysto oo laga daba ajiibaa fadligaas ayaa ku soo arooray abu daauud waxa uu sunantiisa ku soo saaray nin baa nebiga u yimi sala allahu calayhi wasalam daetana wuxuu yaa rasuula allah ina almu'adiniina yafduluunana mu'adiniintii way inaga fadli bateen way inaga fadli badan yihiino dee markay addimeen fadligii ku soo arooray adaanka iyagaa qaatay faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam qul kamaa yaquuluun waxaad tidhaahdaa sida ay leeyihiin adiguna dheh faida intahayta markaad dhammaysana fasal ilaahay wax weydiiso tucda waa lagu siinaya haataynu sheegaynay mu'adinkii keligii iyo ajarkii iska qaadanine markuu mu'adinku adaankii bilaabo adiguna waxa weeye intuu yidhahdaba ka dabadhe buu nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam kadib marka adaankii aad dhammaysana ilaadbo adigii addimaye ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaad weydiisanaysay khayr adduunya aakhiraba weydiiso waa lagu siinaya waayo xaaladdaasi baryada lama lama celiyo waa saacad waxa weeye ducada la ajiibo maa bayna alaadaani waaliqaama laa turaddu adducaau ayaa xadiista qaar ku soo aror adaankii aqimitaanka inta u dhaxaysa baryada lama celiyo waa la aqbalaa wuxuu yidhi sheekhu yusallii cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayuu ku salliyayaa bacda faraaqihi min ijaabati almu'adin kadib markuu ka faaruqo waxa weeye ajiibitaanka waajibayey mu'adinka nebiguu ku salliyayaa sala allahu calayhi wasalam xadiiska cabdillahi bni camar nabigeena sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi idaa samictum lmu'adina haddii aad maqashaan mu'adinka faquluu midla maa yaquul waxaad tidhaahdaan inta uu mu'adinku leeyahy in leegdhah uma salluu calaya kadibna aniga igu salliya buu nebigu yidhi fa innahu man sallaa calaya salaatan qofka aniga hal mar igu salliya sala allahu calayhi biha casharan ilaahay wuxuu ku salliyayaa taa sababteeda toban uma salu llaha lii alwasiilata kadibna waxaa ilaahay u weydiisaan buu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam wasiilada ilaahay u weydiiye wasiilada ilaahay u weydiiye waa manzilo ku taala jannada sida uu nebigu fasiri doono sala allahu calay wasalam fainnahaa wasiiladaasi manzilatun fi ljanna waa manzil ku yaala jannada laa tanbaqii ila licabdin min cibaadi illaah taasoo aan u habboonayn oo aan la siinaynin addoon addoommada ilaahay ka mida mooyaan wa arjuu an akuuna anahu waxaana rajaynayaa ka wasiiladaa la siin doonaa inuu aniga yahay faman sa'ala lii alwasiilata xallat lahu shafaac qofka wasiiladaa ilaahay iu weydiiyaana waxaa u waajibaysaa shafaacadayda marka marka adaankii la dhammeeyo nebigaa lagu salliyayaa sala allahu calayhi wasalam kadibna wasiiladaa ilaahay loo weydiinaya allahuma rabba haadihi dacwati attaama wasalaati alqaa'ima uu inoo iman doonaa insha allahu tacaala yaquulu wuxuu odhanayaa allaahuma rabba haadihi dacwati attaammati allaahuma ilaahayow rabba haadihi dacwati rabbiga dacwadan iyo yeedhamadan iska lahow dacwadii attaammati dhammayska tirnayd wasalaati iyo salaaddii alqaa'imati la oogayey ee taagnayd rabbiga iska lahow aati waxaad siisaa muxamadan nebi muxamed waxaad siisaa alwasiilata wasiilada sii waa almansilatu fi ljanna wasiiladu waa dhowaansho asalkeedu ilahay wax loogu dhowaadaa wasiilo la yidhahda yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha wabtaquu ilayhi lwasiilata laakiin ta waxaa looga jeedaa waxa weeye waa mansilada jannada ah ee nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam waalfadiilata fadiilada iyo dheeraadka sii wabcadhu waxaad nebiga ka soo saartaa maqaaman maxmuudan maqaam iyo meel waxaweye la istaago oo la mahadiyey waxaweeye nebiga ka soo saar alladii kaasoo wacadtahu aad ugu ballan qaaday maqaamka maxmuudka ahina waxa weeyaan waa shafaacada nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam la siiyey ee khalaa'iqda oo dhan uugu shafeeco qaadayo si loo kala waxa weeye xisaabo kaasaa maqaamu maxmuud la yidhahda casaa rabbuka casaa an yabcahaka rabbuka maqaaman maxmuudan waa taas inaka laa tukhlifu almiicaad ziyaadadaasi sheekhu alalbaani wuxuu odhanayaa waa shaadda ma asixin alladii wacadtahu iyadoo ku jirtaa maqaamkaasoo aad ugu ballan qaaday nebiga sala allahu calayhi wasalam ila waata lagu soo saaray aayadda lagu sheegay casaa rabbuka casaa an yabcahaka rabbuka maqaaman maxmuudan casaa min allaahi xaqiiqa weeye marka waa ballanqaad inaka laa tukhlifu lmiicaad intaas iyada lagu dari maayo ee adkaarta inta kale la akhrinaya allahuma rabba hadihi dacwati attaama waasalaati alqaa'ima آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته بس انت حوية زيادة الضبة شيخ الألبان وحلي وشاذة ونبي كما سنين صلى الله عليه وسلم كذب وحول الشيخ يدعو لنفسه نفتي سود عينيا بين الأذان والإقامة أذان كي إقامة انت ودحيسا نفتي سود عينيا waaya faina adducaa'a ducadu xiinaydin wakhtigaa laa turaddu lama celiyo oo lama radiyo adaanka iyo iqaamada inta u dhaxaysa baryadaad ilaahay barido ee wax adduunya aakhira ku anfacaya aad ilaahay weydiisato ducadaasi lama waxa weeye celinayo buu nebigu yiri sala allahu calayh wasalam ee waa la aqbalaa marka waa in lagu dadaalaa wakhtigana in la ducaysto marka adaankii markii la akhrinayey markii adaankii uu muadinku bilaabay marka hore wax kale waad dhigaysaa waxaad jiibaysaa muadinku inta uu yidhaahdo waa kow markuu muadinku dhammeeyana nebiga lagu salliyayaa sala allahu calayhi wasalam wasiiladana ilaahay baa loo weydiinayaa nebiga sala allahu calayh wasalam oo qofka intaa akhriya allahuma rabba hadihi dacwati taama wasalaati alqaa'ima ilaa aakhirihi wuxuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam xallat lahu shafaacati yowma alqiyaama waxaa u waajibaysaa shafaacadaydaa u waajibaysa maalinta yowma alqiyaama marka taana waxaa lagu helayaa shafaacada nebiga in la helo ayaa lagu helaya marka intaa la akhriyo kadibna qofku waa inuu ducaystaa oo uu fursadaana ka faa'iidaystaa waayo waa saacad ducadii la aqbalayo oo waxa weeye saacaatu lijaaba saacadaha baryada la aqbalo waxaa ka mid ah inta aadaanka iyo qiimitaanka u dhaxaysa intaana waa la aqbalaa waxa weeye ducada ilaahay la baryo subxaanahu wa tacaala waa la aqbalaa ducaa listiftaax wallahu subxana wa tacala alaa maa kaana